halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankiyo sagaaliyo afartanka mitrban yararka efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly dot com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina labaatanka bisha ebril sanadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qaybka ah barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
aad iyo aad baan fikradaas u ayadaynaa in cutubyo kasta ay lahaado qaybo caafimaad oo ummaddii u gargaara xagga dabaysha xagga boolyada xagga yani waxa ay awoodaan markaas ciidamada kaliya maahane bulshadoo dhan bay anfacaysaaba ciidanka laftigiisa waxay anfacaysaa inay u keento deganaansho iyo xasilooni oo askarigu meeshiisa uu ku xasilo kaasi waxa uu ahaa axmed daahir waa axmed caamir diirsha oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho aragtidiisa ka dhiibinaya ka dhiibanaya siday suurtagal ku tahay in la helo unugyo caafimaad oo la shaqeeya ciidanka si ay u gaadhsiiyaan amaba gaadhsiiyaan tallaalada cudurrada faafa oo ay dabayshu ka mid tahay meelahaanay shaqaalaha madanayaahi gaadhi karaynin waana mawduuca aanu toddobaadkan kaga hadlayno barnaamijkeenna wacyigelinta dabaysha qodobada kale ee aan idiin hayno dhegaystayaal barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii aragtida guuxa dadweynaha qaybtii labaatanaad ee shirkada xiisaha lahayd ee lama huraan kaalimihii heesaha ee barnaamijka meesha kama marna iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada garowe qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur basa oo ay saarnaayeen shaqaalaha qaramada midoobay ee kusii jeeday goobta shaqada war-saxaafadeed kasoo baxay hay-adda uns waa unisef ayaa lagu sheegay in afar ka tirsan dadka dhintay ay hay-adda u shaqaynayeen qaramada midoobey waxay sheegtay in la tuunsan yahay in qaraxani uu keenay amaba uu qaaday qof isa soo midaamiyey qarax ayaa ka dhacay waa qarax ayaa dhacay abaarii sideedii subaxnimo waxaana uu ka dhacay adhaadee dhegeystayaal waxa uu dhahay wax yar kadib markii shaqaaluhu ay ka baxeen dhisme ay ka deganaayeen magaalada
saraakiisha maraykanka ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ku eedeeyey lix raga oo gobolkaasi ka soo jeeda inay isku dayeen inay u safraan dalka syriya si ay ugu biiraan ururka isis sida lagu sheegay eedeyntan oo loo soo bandhigay maanta oo isniina raggan ayaa loo haystaa inay maleegayeen iskuna dayeen inay taageero maadi ah siiyaan ururka argagixiso oo shisheeye war ka soo baxay xafiiska xeerlaalyaha guud ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ku sheegay raggan dacwadda lagu soo oogay maxamed faarax cadnaan faarax cabdiraxmaan daawuud guuleed cumar xanad muuse iyo zakariya cabdiraxmaan raggan ayaa warbixinta lagu sheegay inay xiriir la sameeyeen cabdinuur oo ah nin u tashkiiliya argagixisada dhallinyarada reer galbeedka raggan ayaa lagu sheegay warkan inay doonayeen inay u safraan syriya iyagoo ka duulaya garoomada san diego iyo new york city laakiin hay-adaha ammaanka ay ka horjoogsadeen xerlaalyaha gobolka andrew luger ayaa sheegay in xitaa iyadoo la horjoogsaday raggan oo safarka loo diiday ay isku dayeen inay siyaabo kale ay uga baxsadaan oo ay uga duulaan dalkan gobolka minnesota oo gobolka soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nooshahay ayaa horey waxaa uga tegay dhalinyaro badan oo ku biiray ururka al-shabaab ee soomaaliya iyo ururka isis ee ka howlgala ciraaq iyo syriya boqolaal qof ayaa xaddii shalay isugu soo baxay magaalada oklahoma city ee gobolka oklahoma ee dalka maraykanka iyagoo xusaya labaatan guuladii kasoo wareegtay weerar gaxiso oo lala beegsaday dhisme dowladdu ay leedahay oo magaaladaasi ku yaala weerarkaasi argagixiso labaatan sano ka hor lala beegsaday magaaladaasi ayaa waxaa ku dhintay boqol sideed iyo lixdan qof waxaana shalayto loo tacsideeyey dadkii ku dhaawacmay iyo heladii dadkii ku dhintay iyadoo la aamusnaa boqol sideed iyo toban daqiiqadood oo dadkaasi lagu xuseeyey qadarkaasi aamusnaanta kadib ayaa fagaaraha laga yeedhiyey magacyada dadkii ku dhintay weerarkaasi mas-uuliyiinta xuskaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan halka aad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a habeen kasta oo isniina ciidamada qalabka sida ee dalalka dunida looma tababaro oo keliya howlaha sugidda ammaanka iyo difaacidda dalalkooda waxaase ay leeyihiin qaybo caafimaad oo ciidamada daweeya islamarkaana ka qayb qaata gurmadida degdega ah ee caafimaad iyo ka hortegista cudurrada faafa sida dabaysha oo kale soomaaliya waxaa jira dhul ballaaran oo aysan dowladdu gacanta ku hayn dhul ay qabsatay laakiin ammaanka uusan wanaagsanayn iyo dhul miyi ah oo ka fog magaalooyinka oo laga yaabo in ciidamadu ka agdhow yihiin haddaba suurtagal ma tahay in ciidamada soomaaliyeed looga faa'iidaysto inay gaarsiiyaan magaalooyinka tuulooyinka iyo deegaanada noocaasi ah tallaalada cudurrada faafa sida dabaysha oo kale waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray qaar ka mid a saraakiisha ciidanka aqoon-yahanada iyo takhaatiirta magaalada muqdisho ayaa aaminsan in xilligan cutub kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida loo sameeyo unug caafimaad oo ka shaqeeya howlaha gargaarka degdega ah iyo ka hortagga cudurrada faafa oo uu ka mid yahay cudurka boolyada taasoo kaalin weynna ka geysanaysa taabagelinta guud ahaan arrimaha caafimaadka ee bulshada doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waxa uu ka mid yahay takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay faa'iidada ay leedahay in ciidamada dhexdooda laga sameeyo cutubyo caafimaad oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka degdega way habboon tahay waana wax sharciya weeye in ciidan kasta oo meel jooga ama in laga dhex sameeyo adeeg caafimaad ama urur caafimaad ama unug caafimaad laga dhex sameeyo ama ayagu caafimaadkaas ayagu ha ka faa'iidaystaan ama bulshada la nool ama la deriska ha ka faa'iidaysatee waayo mar kastaba qof soomaaliya ayaa wax loo qabanaya marka aad bay u wanaagsanaa lahayd wixii ay wax ka qaban karaan inay wax ka qabtaan waxiisan wax ka qaban karinna inay u gudbiyaan isbitaallada ka waaweyn waayo waxaa dhici karta ciidamadu inay joogaan meel ka fog deegaanada deegaankaas marka dadka deriska la ah faa'iido badan bay ku qabayaan ama iyaga laftigoodaaba faa'iido isku qabayo cudurkii ama dhibkii kusoo gaara ama ka dhex dhasha ayay iska xalinayaan intii ay qaban karaan waxaa habboon ciidamadan maadaama laga yaabo inaysan dhakhaatiir ahayn in la baro waxyaabaha faafa iyo sidii looga hortegi lahaa sida cudurrada yani cudurana kaba soo qaad tusaalaha ugu yar aan soo qaadano malaariyadoo kaleeto haddii ay qof ku dhacdon la ogeyn wixii hayey haddii ay mataqaanaa boolia ay ku dhacdon la garanin wixii hayey haddii mataqana t v u qabo qofkii ama oon la garanin wixii hayey waxay keenaysaa inuu dadka kale ku faafiyo marka adeegaas caafimaad wuxuu keenaya ama dadkaas caafimaad ka shaqeeya waxay u fududaanaysa inay u gudbiyaan cudurkaas ama dadka yaqaana ama goobaha uga habboon inay usoo gudbiyaan ayaa ayaa u fududaanaysa inta ka horeysana iyaga ay u qabtaan adeeg caafimaad oo qofkii ay mataqaanaa dadka kaleetana ka isolate gareeyaan tallaabadan ku aadan in ciidanka dhexdiisa laga sameeyo kooxo caafimaad oo gurmad ah oo u adeega qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa sidoo kale soo dhoweeyey xuseen miro cusable oo ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed sidaa ogsoon tahay ciidamada qalabka sidaay waxay leeyihiin hoggaan caafimaad oo u gaara ayay leeyihiin sidaa daraaddeed in la ballaariyo iyada oo fadhi walba laga sameeyo unug caafimaad oo bulshada u gargaarta ayaga dhexdoodana isdar yeela aad bay u fiican tahay waxaa kaloo ku jirta public relationka xataa soo jiidashada dadka shacabka iyo isdhexgalka ciidanka iyoiyo muxuu ahaa shacabka aad bay u fiican tahay arrintaasi waayo ciidamada qalabka sidaa gebigooda meel kastoo ay joogaan waa sokoorso sidaa darteed aad bay u fiican tahay waxaa kaloo loo baahan yahay inay gargaaraan carruurta dabaysha ku dhacday dadka u baahan sakoorsada degdega sida dadka dhaawacmay markaas dhiig joojinta muxuu ahaa qofka muxuu ahaa suuxdinta ku dhacday markaas oo yaalla meel wixii adiga markaas emergency ah inay wax u qabtaan ciidamada wax aada loogu baahan yahay weye dee weligoodna way lahaan jirtay ciidamadu way lahaayeen unug gurmadka degdega ah oo caafimaadka ah fadhi waliba waa lahaa marka aad bay u habboon tahay arrintaas in lasii dardargeliyana waa waa aad bay u habboon tahay waayo waddanka waxaad ogsoon tahay in cudurro badani ka jiraan dagaalo lagu jiro ilmihii ay iska dhexdarraysan yihiin qorshahan ku wajahan in ciidamada qalabka sida ay yeeshaan kooxo caafimaadka ka shaqeeya islamarkaana bulshada u fidiya howlaha la xiriira gargaarka caafimaadka ayaa waxaa aragtideeda ka dhiibatay muno mustaf oo ka tirsan dableyda ciidanka xoogga dalka way haboon tahay waayo ciidanka waa bulshada way u baahan tahay waayo meeshaas ay aadayaan waxa dhici karta in caruurta ay jiran tahay oo ay mise ay dabeel qabaan waxyaalo badan ciidanka waa bulshada way u qaban karaan waxaa jirta meel baadiya oo kale oo ay dad ay ku nool yihiin ciidankana meeshaas way u baahan yihiin bulshada waayo waxaa dhici karta ee dadka jooga inay caafimaad darro qabaan ee sida cudurka dabeysha oo kale marka way u baahan yihiin bulshada ee baadiyaha ku nool ciidanka way u baahan yihiin waxyaalo badan u qaban karaan sida cudurada oo kale waxay u qaban karaan matalan maxaa la dhahayay dhigajoojin oo kale waxyaalo badan u qaban karaan walaal aan dhihi karaa ugu dambeyntii axmed caamir diirshe oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa arrinta la xiriirta in ciidamada loo sameeyo qaybo u tababaran howlaha gurmadka caafimaadka ku tilmaamay qorshe aada u wanaagsan oo yareynaysa faafitaanka cudurada oo ay dabayshuna ka mid tahay waa fikrad aada iyo aada u fiican sida maraykankuba ka sameeyey galbeedka africa oo usoo diray ciidamo ma aragtay caafimaad ee u gargaara ummadahaas yacni cutubkaas hadda waxaa loola jeedaa cutub keligiis meel degan waxaa laga yaabaa meesha inaysan rog caafimaad lahayn dhakhaatiir aysan joogin marka aada iyo aad baan fikraddaas u ayadaynaa in cutubyo kasta ay lahaado qaybo caafimaad oo ummadii u gargaara xagga dabaysha xagga boolyada xagga yani waxay ay awoodaan markaas waana fikrad caalamiya on aada iyo aad u aayida ciidamada keliya maahane bulshadoo dhan bay anfacaysaabo ciidanka laftigiisa waxay anfacaysaa inay u keento deganaansho iyo xasilooni oo askarigu meeshiisa uu ku xasilo meesha uu meel dheer uga soo aadi lahaa daaweyn iyo gobolada qaar usoo saafir lahaa laakiin haddii uu ciidankii dhexdiisa uu ka helo meel isku daaweeyo meel isku caafimaadiyo oo meel isku baaro waa arrin aada iyo aada dahab u ah wallahi waa soo jiida karaan dal jacaylay ku abuuri karaan waxyaalo badan ay ku abuuri karaan inaan ayaga ka mid yihiin oo ummadda isku ictiqaado ciidanku macnaheed wuxuu awoodaa inuu dadka kale gargaar u fidiyo inuu iskala ballaariyo inuu ummaddii dhex galo socialization ummaddii inuu dhex galo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aada iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhinaca kalena waryaheena magaalada garowe nuux muuse barjeeb ayaa isna la hadlay qaar ka mid ah macalimiinta dugsiyada iyo waalidiinta ku dhaqan magaaladaasi garowe warbixintan ayuuna inoo soo diray deegaanada puntland kama jiraan cutubyo caafimaad oo dhanka ciidamada si ay uga jawaabaan cudurada degdega u dilaaca iyo gaarsiinta tallaalka dhulalka aan la gaari karin ama miyiga ah haddaba saraakiisha wasaaradda caafimaadka ayaan weydiiyey suurtagal ma tahay in ciidamada qalabka sida ee deegaanada soomaalida laga dhex abuuro cutubyo caafimaad oo ka qayb qaata gurmadka la dagaalanka cudurada sida dabaysha oo kale goobaha miyiga iyo dhulalka fogfog agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga wasaaradda caafimaadka cabdirasaaq abshir xirsi cabdirasaaq garweyne oo la hadlayay barnaamijka ayaa tilmaamay in aysan horay u qorsheen in cutubyo caafimaad oo dhanka ciidamada ahi ay kala qayb qaataan arrimaha tallaalka balse ay yihiin ciidamada xoogag ay mudan tahay in ay arrimahaasi ka qayb qaataan way tahay suuragal way tahay laakiin qorshe aanu u samayna iyo hawsha noocaas weli ana iskumaanaan dayin laakiin wadamada qaarkood oo laga isticmaalo way jirtaa oo isticmaala ciidanka isticmaala meelaha fog iyo meelaha la gaari karin u isticmaala way jiraan laakiin annaga soomaali ahaan guud ahaan gaar ahaan puntland weli qorshaha ciidanka maanaa gelin laakiin kolley waa awood iyo iyo awood loo baahan yahay weeye oo muhiim u ah inay ka qayb qaataan barnaamijkaas ciribtirka cudurka booliyada garweyne ayaa qaba in barnaamijkan tallaalka booliyada ama dabaysha uu yahay mid caruurta la siinayo laba dhibcood oo aan u baahnayn xirfad badan ciidankana haddii loo diyaariyo ay noqon karaan xoog looga faa'iidaysan karo dadaaladaas caafimaadka walaalla maya way kala duwan yihiin oo waxaweeye cudurka dabaysha qof kasta oo oo aan xirfad badan uma baahna aqoon badan uma baahna waa laba dhibcood qofka la siinayo waad og tahay lama raadiyo qorof xirfad aqooneed le laakiin talaabada kale oo ama cirbadaha ama aqoonta badan u baahan way jirtaa in xirfadlayaal loo baahan yahay awoodda ciidanku aad sheegteen runtii waa awood jirta oo muhiima oo in la isticmaalo u baahan laakiin soomaaliya weli lagama hirgelin lagamana isticmaalin shirada ka qaybgalo caalamka waxay aan arkay wadamo soo bandhigaya doorka ciidamada ka qaateen marka walaale waa awood loo baahan yahay runtii waa awood loo baahan yahay hadda puntland oo kale waxaa jira ciidamada xeebaha ilaaliya oo jooga magaalooyin fogfog baargaal iyo aid oo kale iyo meelo badan bay joogjoogaan oo looga faa'iidaysan karo run ahaantii aad iyo aad bay u fanaan lahayd laakiin weli ha weli wasaarad ahaan wasaarad ahaan qorshaha maana gelin ma garat dhanka saraakiisha ciidamada ayaa aaminsan in ay awood u leeyihiin inay ka qayb qaataan dadaalada caafimaadka waxaana arrintaas iiga waramay maxamed cali ciise geele oo ku magac dheer gaalkacyo oo ah sargaal dhanka militariga waxaana uu tilmaamay in ciidamada laf ahaantooda ay leeyihiin cutub iyo caafimaad aada iyo aad baad umahadsan tahay ciidamada xoogooda iyo aqoontooda iyo dhiigoodu waxay diyaar u yihiin dadkooda iyo dalkooda way u dhaarteen oo nafta ugu qaalisan ayadana way u huraan waxaa looga faa-iideysan karaa cutubyada ciidamada qaybo gaar aha waxaan caafimaadka oo loogu talabalay shaqooyinka gaarka ah oo ciidanku ay leeyihiin oo sida kuwa iyaga caafimaadkooda qaabilsan laakiin tiradan hadda aad leedahay taasee looga faa-iideysan karaa waxay tahay in la tababaro oo wasaaradda caafimaadka iyo ciddii kale oo arrimahaas ku ligliya ay tayeeyaan tababar la siiyo marka meel kasta way qaban karaan wayna aadi karaan diyaar bayna uleeyihiin shaqooyinkaas ka badan dalkooda iyo dadkooda ay qabtaan
maxamed gaalkacyo ayaa tusaale u soo qaadanaya in ciidamada ay horay uga qayb qaateen gargaar la gaarsiinayay dad ay abaaro saameeyeen deegaanada puntland haah way kasoo bixi karaan saad hadda xusuusato oo dawladii tan ka horeysay oo cabdiraxmaan maxamed faroole cutubyo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiidkooda baa markii abaartii dheereed ay dhacday tagayiin meelaha aan la gaari karin oo xataa baabuurtu marin iyagoo dadkooda biyaha u qaybinaya iyo raashinka oo gargaaraya markaa ciidamada ama diyaar bay uyihiin wixii ay qaban karaan dalkooda iyo dadkooda laakiin waxay uyihiin waxayna aqoon in laga tayeeyo oo la baraarujiyo oo wacyigelin lagu sameeyo marka diyaar bay xabad bay ugu gelayaan oo difaaca naftooda ay horeyaan iyo xumadooda ay ku waayaan marka shaqadii kaleo yaroo dadkooda ay qabanayaan iyaga sharaf bay u tahay ciidamada ayaa aaminsan in arrintaasi sidoo kale ay sahli karto kalsooni iyo isku soo dhowaansho arrintaas waxaan isleeyahay wax fiican bay noo sameynaysaa dadkay ay nagu xiraysaa shacabka iyaguna wuxuu dareemaya haddaan arrintaas oo kale ka qayb qaadano oon sameyno wax fiican iyo soo dhaweyn iyo kalsoonidii ay nagu qabeen mid sii lama laabaysaan u adkaaya waxa weeye fursad qaaliya nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a
aad buu mahadsan yahay waryaheena nuux muuse berjeeb oo noo soo diray warbixintaasi ku saabsanayd suurtagalnimada in puntland ay ciidamada u adeegsato gaarsiinta adeegyada caafimaadka iyo tallaalka dhulka fogfog haatana nairobi ciidamadii xoogga dalka soomaaliya horey ma u lahaayeen cutubyo caafimaad oo gargaarka ka qayb qaata sideese looga faa'iidaysan karaa cududooda waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa su-aashaasi hordhigay korneyl horey uga tirsanaan jiray ciidamadii soomaaliya warbixintan ayuuna nooga soo diray kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama booliyo oo toddobaadkiiba habahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa ciidamada qalabka sida iyo weliba ciidamada kale ee nabad sugidda booliiska iyo qaybaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya ma yihiin kuwo iyagu qayb ka qaadan kara ololaha cudurrada faafa gaar ahaan dabaysha mase jireen wakhtiyadii hore ciidamo noocaasi oo kale u shaqeeya oo marka ay masiibooyinku dhacaan dalka soomaaliya si weyn uga howlgeli jiray iyadoo loo baahan yahay mar walba in ay ka wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshadu sidii looga hortagi karo cudurka dabaysha oo ah tallaalka oo keliya waxaa looga hortagi karo maadaama cudurkaasi ilaa iyo haatan aanu lahayn wax lagu daweeyo waxaa toddobaadkan barnaamijkeenna igala qaybgalaya sarkaal ka mid ahaan jiray ciidamadii dalka soomaaliya oo korneyl injineer axmed xuseen la yidhaahdo oo isagu bal eegaya baahida loo qabi karo ciidamadaasi iyo qaabka ay uga qayb qaadan karaan cudurrada faafa sida dabaysha oo kale waxaanu yidhi bismillaahi run ahaantii waa loo baahan yahay waana jiri jireen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahayd qaybta keli ah oo leh ciidanka gurmadka degdega ah gurmadka degdega ah hadduu noqdo caafimaad iyo hadduu noqdo dabdamis iyo hadduu noqdo bacaad celin iyo hadduu noqdo koleera oo sabantiyadii wadanka soo martay cududa xooggale waxaa ka qaatay waxa ahayn ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed siiba muxuu hayto ciidanka gurmadka degdega ah taasoo markasta iskugu dhafnaan jirtay habda dhisaasarka ama dhibaatada jirta nooceeda oo u haystay markaas ama gaadiid ay degdeg ugu gaaraan ama dad muxuu hayto tababaran oo u tababaran cudurada sida boolia iyo muxuu hayto koleerada iyo cudurada kaloo markaas faafa sidee ay uga hortegi lahaayeen way jiri jiday soomaaliya ciidamada gurmadka degdegaanana keliya ma aan ciidan gurmad degdegoo meel u taagan hal cudur laakiin waa ciidan cudur kasta oo markaas jira oo ama faafa ama u baahan in degdeg wax looga qabto wax uga qaban jiray marka ma loo baahan yahay taasika kuma jiro in loo baahan yahay oo ciidamadu maantayto adduunka horu maray waxaa tusaale nooca maraykanka iyo wadamada westernka ciidamada degdega waxyaalaha gurmadka u dhaca waxa ugu horeeya waa ciidamada maraykanka saasoo kaleeto iyagoo wadan weyna haddana ay leeyihiin hay-ado caafimaad ama u tababaran degdegii kaleeto oo markaas loo baahna marka wadamada saddexaad kama maaranto cududa keliya oo abaabulan oo ka qaybgeli kada boolia iyo cudurada kaloo faafa waa ciidamada gurmadka degdega waana important in la helo ciidanka wadamo badan oo adduunka ka mid a ayaa ka qayb galay ololayaashii ugu dambeeyey ee cudurada faafa ee weliba khatarta geliyey qaar ka mid a wadamada galbeedka africa ku yaala ee cudurka ebola markii uu ka dhacay iyagoo inta badan ee ka qayb galay ay isugu jireen shaqaale iyo dhakhaatiir ka kala socday dunida qaybo badan oo ka mid a waxaa kale oo jira cilmi baaris gaara oo iyaguna ay ku sameeyaan hay-adaha dhinaca markaas iyagoo caafimaadka qaabilsani cudurrada sidii looga hortegi karo iyo baahida muhiimka ee xoogga markaasi shaqayn kara ee ciidamadu ay arrintaasi ka qaadan karaan mar kale injineer korneyl axmed xuseen oo eegaya bal xilligan burburka soomaaliya uu ka dhacay iyo cudurka oo meelo badan haatan booliyadu kusii faafayo baahida loo qabo in ciidan gaara la dhiso oo arrimahaasi ka howlgalana waxa uu yidhi lama huraan weeye run ahaantii ciidanku marka ciidan leeyahay waa cududa keliya oo tababaran oo la heli karo mar kasta iyo goor kasta loona adeegsan kasto loona adeeg- adeegsan karo dhibaato walba oo degdega oo markaa dhacda ciidanku inuu la diriro cadow keliya ah oo habad keliya ku dagaalama ma ahan wuxuu u tababarnaan karaa any gurmad oo dhici kara hadday dabdamid noqoto sidaan hore uga hadalnay iyo hadday boolyo noqoto iyo hadday noqoto cuduradii kale oo faafa marka ma loo baahan yahay arrintu mooyaane waa in loo abaabula ciidamo degdeg ah oo ciidanka gurmadka leeyahay gurmadka marka la leeyahay wax kastaa soo geli kara ee dabaylo iyo duufaamaa soo geli kara dab baa soo geli kara ee cuduraa soo geli kara waxaa soo geli kara muxuu to dhibaato kaleeto daadad baa soo geli kara marka ciidanka gurmadka degdega ah wuxuu ku qalabaysan yahay inuu mobilization samayn karo oo gaari kara meeshii iyo inuu wax kasta oo markaas looga baahan yahay degdeg inuu qayb dhinaca civilianka ama hay-adaha kale oo oo civilka inuu uga dhaqsiyo badan yahay marka waa degdeg maantana wadankeena waxyaabaha wax ka qaban karo ugu weyn oo siba cudurka ambooliyada iyo cudurada kaleetaba oo faafa waa ciidamada waana in loo tababaro ciidamo gurmado degdega
aad ayaad u mahadsan tahay injineer corneyl axmed xuseen oo ka mid ahaa ciidamada qalabka siya dalka soomaaliya barnaamijkeenii bolio toddobaadkan oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o a islamarkaana si gaara loogu talagalay dadka af soomaaliga ku hadla oo v o a du hadahayo kale ay si weyn uga raarido wacyigelinta ku saabsan ka hortagga iyo daaweynta cudurka bolio intaa haynoo joogo inta aynu toddobaadka dambe barnaamijka lamida kaa ku kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa haddii ilahay raalli kala qon sidaa iyo nabadgelyo
dabayshu waa cudur halisa oo curyaamiye carruurta sida keliya ee aad carruurtaada uga difaaci karto waa inaad ka tallaashaa tallaalku waa lacag la'aan waxaana laga helaa xarumaha hooyada iyo dhallaanka hooyo iyo aabbe maxaad dareemi lahaydeen haddii cudur aad ka hortegi karto uu curyaamiyo ubadkaaga
welina waxaad nagala socotaan v o a washington barnaamijkuna saad maqlayseen waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatana dhinacii kaalimaha sugaanta heestii caaweylo garayo fanaaniinta cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdilaahi harow
nincaanu cilmi iyo aqoon loo cerkayo dayaxatigii waxaan ahay nincaanu cilmi iyo aqoon loo cerkayo dayaxatigii ilbaxnimada culusiyo cid kastaba yaqaano cidda kala shumaaye ilbaxnimada culusiyo cid kastaba yaqaano cida kala shubaaye aan cadayda samadiyo cadda ku geeyey caawa caawa ilaa garow aan cadayda samadiyo cadda ku geeyey caawa caawa ilaa garow عاشق هدو جرو أدان علنكا عاشق هدو جرو أدان علنكا على كويكا على كويكا دل سريه أول عياري هذا الهيب سهل أول عياري هذا الهيب سهل
haddaakahaynin cuudulo meel kastaba caagaha dhigay ciyi kuma su'aaline haddaa ka haynin cuudulo meel kastaba caagaha dhigay ciyi kuma su'aaline anbacaanahaydiyo wanka cududa weyliyo codcodkay buu igu filaanay ambacaanahaydiyo wanka cududa weyliyo codcodkay buu igu filaane ciidaydan hodanka eebu qurimaye carabka carabkahahay celiye ciidaydan hodanka eebu qurimaye carabka cudurdaar hadduu jiro hay cabanin cudurdaar hadduu jiro hay cabanin hay cabananiga hay cabanisku cadamayniine hay cabananiga hay cabanisku cadamayniine cadka saar wadada hadal hay ku soo celin cadka saar wadada hadal hay ku soo celin
waxaanahay nin cawsiyo kacaweeye yuruboolba malab ka dhigay waxaanahay nin cawsiyo kacaweeye yuruboolba heestaasi fanaaninta cumar xasan ruuraaye iyo qamar cabdullaahi harow waxay dhegeystayaal u dambeeyeen qaybtii hore ee barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha haata waxaynu gudageli doonaa qaybtii dambe waxaa goordhow aad maqli doontaan qaybtii labaatanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aynu ku horeyno barnaamijka dareenka dadweynaha oo uu inoo hayo wariyaheena yaasiin ciise wardheere haafhaafyo hadal kuma jiro maxmed waxaa inoo haya wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo magaalada beledweyne ka soo diray
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij ay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ugu talagashay in dadweynaha ay kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran toddobaadkan waxaa barnaamijka idinkaga soo tabinaya magaalada beledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan subax walba oo ku taala bartamaha magaalada beledweyne bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdikariin maxamed axmed waxaan ku suganahay gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne anigu waxaan rabaa dowladdii dhexe ee soomaaliya maadaama ay dhiseedo maamul goboleedyo in maamul goboleedyada dhammaan loo wada dhan yahay ay si fiican u wanaajido dhammaanna ay dowladda dhexe haddeetan maamul goboleedyada ay hadda sidoo kale gobolada dhexe ahlusuna waljamaca meelay taagan tahay hiiraan dhib badan baa ka taagan waa inay dowladdii dhexe dhammaan intaas ay xalidaha doolada insha allah qaabka aa leedaha loo xaliyo muxuu yahay waxaa waaye wadahadal hala furo dhammaan ahlu sunna wadahadal halala furo qabiilaadka isku haysta hiiraanna wadahadal halala furo
magacaygu waa cali ibraahim waasiga oo loo yaqaano cali jaqofey waxa waaye magaaladan waxa waaye dadka jooga aad bay u fiican yihiin aad bay u wanaagsan yihiin barwaaqo ay haystaan roob ay haystaan laakiin maamulka oo aan isfahamsanayn maamulka dadka joogo kuwa wax u talina oo maamulka dowladda ka socda iyo dadka shacabka oo gudaha jooga haddii ay isfahmaan ay iswarsadaan waxaa ka soo baxa horumar iyo barwaaqo isqaqabsina waxa watarayo gobolka waxaan rabnaa dadka aqoonta le oo u dhasho gobolka inay noo yimaadin wax noo qabtaan dadka aniga aan waxba noo tarayninna hawsha bannaanka laga joojiyo isfahamka aad sheegtay waa isfaham noocee ah islaamka aan sheego waxaa waa gobolka wuxuu leeyahay dowladaa ka jirto dalka dowladaa ka jirto maamulaa joogo maamulka iyo dadka shacabka oo maamulka ay maamul u yihiin inay iswarsadaan oo ay waxa madowga ku dhex jiro ay ka saaraan maamulka uu haddii lala shaqeeyo waxbuu qabanaya haddaan laakiin la dabadaabiyeeyo oo waxba lala qaban oo la indhacadeeyo oo derbiyada laga caayo waxba taraa dareenkaygugu intaas
haye adigana magacada magacayga axmed cabdinuur axmed guulwada waxaa igu taagan oo hadda aan aada u xeesay lahayoo qof ahaan aan dareenkaygu hadda muxuu ahaa uu dareemaya waxaa weeye xaasada hadda dhaqdhaqaaqa ka socda gobolka hiiraan oo yacni barnaamijyadan dib u heshiisiinta iyo maamul usamaynta muxuu ahay federaalkaas iyo taasaa xaasxaasiyadda beryahan igu taagan taas waaye qaabkay wax u socdaan ma ma waxaad dhaliilaa jirto ma si wanaagsan ay ku socdaan maxay tahay dareenkaada arrintaa ku aadan qaabkii wax u socdaan waxaa waxaad moodaa wax xoogaa lagu degdegayo oo qabya in xoogaa ku jirtaan moodaa waxaa jira barnaamijku bacdimaa uu yahay barnaamij hiiraan oo muxuu ahaa in la ballaariyo arrinkiisu muddo kooban oo berye iyo bil iyo wax ku soco kara inay tahay i muuqata yacni dad badan oo ay ka qayb galaan arrinkaas oo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo ururada bulshada oo kale noocyadooda kala duwan marka barnaamijka xoogaa waxaan ka dareemayaa xoogaa degdeg ahaan aan ka dareemayaa haye haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan waxaa dareenka yacni ka jiro hadda caalamka sida dagaalada iyo rabshadaha ka socdo wadan wadamada muslimka oo kalento waxaan u arkaa mid yacni islaamka ama guud ahaan ummadda soomaaliya ummadda muslimiinta oo dhan mid dhibaato weyn ku ah sababtoo ah hadda waxaad dareemi kartaa waxa ka socdo yeman oo kalento waa dhibaato yacni muslimiinta dhib ku ah sidoo kalento ciraaq waxaa la mida libiya marka suuriya afghanistan maxaan ku idhahdaa falastiin dabcan marka waa waxaan isdhihi karaa waa dhibaato ay ummadda muslimiinta lagu haayo sidaas daraaddeed marka dareen ahaan waxaan isleeyahay waa ha marka islaamka waa maxaan dhihi laha marka calaa kulli xaal almuhim ummadda sooma ummadda muslimiinta meel kastay joogaan arrintaasi waa inay iska kaashadaan oo ay gacnaha iska qabsadaan si ay xal loo gaaro bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa cabdirasaaq cali muumin waxaan joogaa magaalada beledweyne aniga waxaan dareen runtan ka qabaa maamul ayaa hadda la sheegayaa in lasoo dhisayo oo maamulka hadda gobolada dhexe midkii iyo kuwii hore loo dhisay sida jubbaland koonfur galbeed puntland somaliland ma waxaa noola keenaya rabaa maamul ka bedel midka hadda macnaha magaalada had joogo sida hadda isqaqabsiga degmadii iyo gobolka hadda isqabsaan mase mid ka fiican ayaa hadda lasoo wadaa taasaan anigu horta fikirkeyga kuwaad macnaha aan ka hadlaayo midda kale wax haddii la sameynayo wax loo baahan yahay dadka aqoonta le dadka inagaradke dadka waxgalke in shirka laga qaybgeliyo maadaama ay u baahan tahay dad aqoon iyo khibrad u leh kuwa hadda hadda waxaan aragnaa kuwa iska socdo mataqaana aanan waxna aan aqoonin ku dadka horboodaayo marka ma dhihi karna maamul midda kale sidaan arki jiray waxa waaye in lagu soo xulo ergooyinka ka qaybgelayso shirka in degmo lagu soo xulo aysan noqonin sidii waa sidii waqtiyadii horento oo dhici jirta oo kalantaa in la yidhahdo mataqaana reer hebel waa iyo in hebel waa lagu soo xulin ay noqoto degmo haye adiga waxaa ku bilowdaa magacaada iyo dareenkaada waxa maankaada ka guuxaya
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacayga ah cabdulle xasan maxamed ku sugan beledweyne horta waxaa aniga maankayga ka dhex guuxayo beledweyne ilaa iyo gaalkaayo masaafo dheer ay isku jiraan mideeda kale maamullo ayaa ka shaqayn jiray wadadiina waxa waaye isbaaradii kusoo badatay maamulladii hore ka shaqayn jiray iyo maamulada hadda la leeyahay waa loo sameynaya waxaa loo gudbiyaa dowlad goboleed ma qorshaha hortun ugu jiraa inaa wadooyada horta ko wadada la sifeeyo waayo shacabkii ayaa dhibaato ku qabo midda kale dadka horta tuulo tuulo walbaba dadkii deganaa haddii isbaare ay hor dhiftaan horta waa mashaakil meeshiisa taagan horta maamulka hadda la sameynayo dowla dowlad dowlad goboleedka qorshaha ma ugu jiraa in la qaado deegaan kasta isbaarada hortaalo haddii ay qorshahay ugu jirto maamuladaas la sameynayo hiiraan iyo galgaduud waan soo dhaweyneynaa haddii kale waktigiiyaysan iska lumin intaasi waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne hamogaanin in toddobaadka dambe aada la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaynu ka soo tabinno magaalada aada ku nooshahay tani kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a haatana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka ka hortagga cudurka dabaysha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inugu ah doctor khaliil axmed obsiye oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada berbera doctoorka waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo saamaynta ay dawo dhaqameedku ku yeelan karto caruurta marka ay boolio ku dhacdo dadka maaragtay dawo dhaqameedka isticmaala ee aan aqoon u lahayn xanuunkani dhibaatooyin badan baa kasoo gaadha waxa ka luma wakti badan waxa ay ku dayacaan meelo badan babiig maxaan ku dhahay waxa kaloo ay sameeyaan dee me kharashyo badan ayaa kaga lumaa dhibaatada badan waa kharashkaas ka lumaya ee walba ay sheekh geynayaan walba ay wax ku geynayaan xagga caafimaadka dhibaata inta leg ba kasoo gaadha waxa dee kasoo gaadhaysa waxa weeyaan adiras iyo geedo iyo waxyaalo kale waxa qofkii waxa weeyaan wax laga yaabaa inuu ku sumoobo geedahaas waa tay tallaalku isagu kaalin intee leeg buu ka qaadan karaa yaraynta cudurkani booliyaha wuxuu ka qaataa tallaalku waa kaalinta ugu muhiimsan waayo xanuunkani ma laha daaweyn waxa keliu leeyahay waxa weeye kahortag marka waa kaalinta koowaad ayuu ka qaataa tallaalku waa tay dhaqameedka waxyaabaha loo adeegsado waxaa kamid a gubitaanka oo kale iyo in geedo kale la siiyo ma u malaynaysaa inay saameyn dhinaca caafimaadka oo aada u weyn ku yeelan karto carruurta marka ay weynaato haa way ku yeelanaysaa waayo dhaawac bay daadsinaysaa maxaan ku dhahay dubniinkan iyo waxaan geeduhuna waa geedo aan la tijaabin oo ay ku jiri karto walxo sudin ay ku jiri karaan sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay kusoo isku samayso dhibaato caafimaad waa tay khadka telefoonka waxaa ku jira dhegeystayaal doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan waa ibrahim sheekh axmed magacaygo kale barnaamijka maanta waa barnaamij xiisele waxaan isweydiinaya waxay dawo dhaqameedka waxaan ogsoonahay inay tahay dawadii oo aan la dejinin muxuu ahaaye heer cabirkeedii ama dooskeedii inta badan dawo dhaqameedka caafimaadku ma diiday lakin wuxuu diidaya waxa weeyaan dooski dooskiiba oobadoos noqonaya oo waxyaaba badan ku keenaya daterka waxaan weydiinayaa siyaasadii inteen leg ba dawladdu ka leedahay ama dalka ahaan ood ka leedihiin ina dadka wacyigelin marka hore dawadii wax kamihaysan dadka wacyigelin loo sameeyo si aanay ufiicn u samaynin muxuu haye u isticmaalin dawa dhaqameed si aanay carruurta uga ilaaliyaan si ay tallaalka u qaataan wacyigelinta intee leeg bad bolos intee leeg bad ka leedihiin wacyigelinta bolosiga aanu ka leenahay waxa weeye waxa weeye dadka waxaanu had iyo jeer kula talinaa inaanay maaragtay dawa dhaqameedkaas aanay isticmaalin inay ku xidhnaadaan goobaha caafimaadka ee ugu dhow iyada goobaha caafimaad ee ugu dhow inay maaragtay had iyo jeer ku xidhnaadaan si ay uga helaan kahortagii oo tallaalkii iyo talooyin kale oo caafimaadba dhegeystaha kale ayaan rabaa inaan fursad siiyo magacaagu saddexan iyo halkaad joogtid magacayga saddexan waa ibraahim khadar saciid waxaan joogaa magaalada hargeysa digtoorka waxaan weydiin lahaa su-aasha ugu horeysa weydiin lahaa waxay tahay dadku waxay isku khaldaan cudurka booliyada waxay ku khaldaan oo ay yidhaahdaan wax sababta ugu wacan daawo dhaqameedka waxay waxay u yaqaanaan dabayl jin inay qofkaa martay oo dabaysha jin ay qofkaa qalqalloocisay dabeeta saa darteed bay gubniin iyo xuugulada arrinkaas bal maxaad eh, dadka kaga jaahil saaraysaa aaminsanahay ama dabayl jin inay jirto ee booliyada iyo dabaysha jin la isku khaldo arrinkaasi waxaan waxaan oran lahaa dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin dheeraada xanuunkana waa xanuun jira oo uu keeno virus oo nooc kamida jeermisyada iyo macratiga kaasoo qofka dee u gudbi karaa isagoo soo raacay maaragtay biyo wasaqaysan ama cuntadii oo wasaq oo ay soo gaadhay jeermiskii soo gaadhay marka xanuunku waa xanuun la isqaadsiiyo deeto waxa weeye marka waxa uu leeyahay oo keliya waa ka hortag haddii uu qofku ku dhaco daaweyn ma laha saa darteed waxaan ummadda u sheegayaa inay maaragtay ogaadaan oo saa u ogaadaan oo aanay maaragtay daawo dhaqameedyada kale iyo waxyaalaha kale ee maaragtay qofka dhibaatada u keenaya aanay maaragtay ma aanay ku dhibaatoonin oy ka waantoomaan deeto inay ku xidhnaadaan goobaha caafimaadka inay ilmaha markuu day dhasho ayaa loo bilaabaa tallaalka afar jeer baa la siiyaa inay hal jeer ku xidhnaadaan goobaha caafimaad ee ku dhow ayaan u sheegaya dadka su-aasha kale raba inaan ku weydiiya waxay tahay inta badan xanuunkan boolio wuxuu naafeeyaa xubnaha qofka uu ku dhaco marka ma laga yaaba haddii marka hore loo sameeyo jimicsi iyo waxyaabo lamida in naafadiisaasi wax laga qaban karo way adagta si wax looga qabtaa inta badan waxa weeye waa beer midan weeye waa waa waa waxa weeyaan waxa ku dhacay qabal marka oyada maaragtay neefuuna ma soo noolaadaan marka yani taageero in maaragtay qoriyo wax loo sameeyo mooyaane inay maaragtay uu soo noolaado neefkaasi lagama yaabo waa tay fursadda u dambeysay waxaan siinayaa dhegeystaha lagu magacaabo ibraahim sheekh oo jooga magaalada hargeysa waa mahadsan tahay cudurkan horta waa cudur soo dhaktarku sheegay aada u dhib badan oo aan dawo lahayn kahortag mooyaane laakiin waxaa jira goobo fog fog oo dadkii ayna soo gaari karin goobihii caafimaadka adiga dhakhtar dhakhtaryan aanay kugu iman karin o b d ga ama meeshii aad fadhiday u baahan in halkooda inta loogu tago oo reer miyo meelo fog jooga oo aan goobo caafimaad kaag dhaweyn dadkaasoo kale maxaa laga yeelayaa waad isleedahay doctor bal aragtidaada
waxaa jira barnaamij immunisation oo wasaaradda caafimaadku ay leedahay kaasi waxa weeyaan saswal buu leeyahay waa la wada maraa meel dhow iyo meel dheer baha deeto waxa weeyaan halkaasaa lagula kulmaa oo waxa weeyaan halkaasaa lagu geeyaa shaqaale ayaa loo sameeyaa kuwaasaa ugeynaya meesha meeshay joogaan intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil xubintii wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa doctor khaliil axmed obsiye oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada berbera tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad
aad iyo aad buu mahadsanyahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya xubintii wacitaanka ee barnaamijka wacyigelinta dabaysha dhegeystayaal waxaa barnaamijkaas uu ahaa barnaamij hore uga baxay idaacaddeenna fariinta uu xambaarsan yahay darteed ayaananu idinku soo celinay halka aad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waa qeybtii labaatanaad ee barnaamijkii xiisaha lahaa ee wacyigeli aan idhaahdee lama huraan kusoo dhowaada
dhawaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dawlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii labaatanaad ee sheekada
dadkeena baskii haye haye haye hala dhaqsado hala dhaqsado hala dhaqsado cuntada iyo weelasheedii hala diyaariyo cabitaan iyo cunto ayo shaqaysaa waa dhargaa shacaadaa waa qadaa heleley hooyo wax walba soo daadi wax walba hilibka ariga caanaha geela soo daadi hayaa la soo dogaa la soo dogo waa tan makhaayadda ugu cuntada wanaagsan dhaqsaha loo qadeeyona dhaqsaha loo qadeeyo Ay, hala qadeeyo.
war meesha tani subcan oo meel kala socota sidaan uma malaynaya anigu weligay ma imaan laakiin waa meel kala socota subcan weligaa maad socon miyaa waa dhan la helaye helaley helaley ilaahay baa mid kale ayuu furaa haye cali baashi haye balka waranku caana intaas maqneed maxaa isbedelay duubow aniga mar horaa igu dambaysay tubcaano laakiin tubcaano janna waaye wax badanna waa laga qaban karaa duubow alla ilaah rooblana waa kanaa marka waaw cali baashi saaxib iska waran alla maku soo aruursi alxamdulilah rooble waa soo laabtay alxamdulilah saaxib walla waa sidiisii wax isbedela ma laha inkastoo aad naga weynayd oo aad na garaaca jirta waagaa yareed haddana waxaan isla hawaa gaboobay laakiin waa sidiisii malaha waa qurbaha iyo raaxada faraha badanaad ku jirtay
roblow adba ma iga yeeraysatid aniga adiga waa is ogeen markii iyo yareen in adiga sambuuska aa iga xoogi jirtay laakiin dad badan aa umalaynayaan oo qurbaha markay aadaan inay raaxa taalla rooble qurbaha raaxa ma taalla oo runa dhib kalaa yaallo waa kow laakiin haye kabtanka bal intaana u kaadsoon isoo socodsiiye aan xaafadda aadnay marka hore aan qadayno waxaan joognaa makhaayadii ugu fiican ee tubcaana horta wax cunan caloosha gelin maya maya qada maanta gurigaa nogula diyaariyey waana nala ka sugayaa ee aanan wada aadna oon soo wada qadayn maya duubow saasaa dhihin haddaba makhaayadda waata waa joognaa makhaayadda markaan cuntada ku cunna tartiibkeen aan u badaxno cali baasho waa wax loogula talagala weye reerkii oo dhan baana sugaya waa nala ka warhaya ee aan aan wada soconno jigrana waa tan alla ileh waryaaya wallaaha nin maqnayn raggi waa iskeen war ma warrama nin kalena ma ninkii aan sugayno calibaashi ahaaba haa haa barasho wanaagsan jigrow barasho wanaagsan
haddaad anagu meeshii aad nooga tagteen baanu weli taaganaa wax iskaga haya bedelay bala waa ninkaas bartii aan ugu ogey meel ugama anaa dhaqaaqin ee juufto aniga beri hore aan dhulkan ka tagay wax badanna waan ka maqnaa dadkii hore u joogi jirana hadda waxaan u malaynayaa badankood inay dhulkan ay ka qaxeen war heedhe dad badan baa meeshaan ka tegaye adigu maxaad noo wadaa hadda adigu maxaad noo sidaa iska daa wixii tegay iyo wixii yimid iyo calaaxaasin adigu hadda maxaad wadaa jigrow kollayba aniga haddaan imid wixii aan wada ama wixii aan sido kollayba waa iska arki doonaa laakiin waxaan u malaynayaa haddii aad gacanta u geshid dad aan garanayo oo isku sheegay inay yihiin madaxda tubcaanood wax lagaa faa'iidahayaaba iska yar markaad gacanta kuwaa u geshid maya maya maya jigra saasaa dhihin talada dadka oo dhan ay ka dhexaysaa wax aniga keligay oo iyo gaar ah ma aha ama adiga keligaa ku gaar ah waa naga wada dhexaysaa haa bal waayahay anigu waa idinka sii tegayaaye dib baan iska waraysan doonaa cali baashiw waayahay waayahay waayahay jigrow dibaan isku waraysan doonaa aniga laakiin waa yaabay duubow ninkaan muxuu ahaa ii sheegbo cali baashi adigaa dadka kala baran doona waa kadeed iyo dhib iyo qaxar dhib unbuu ka shaqeeya markaad aragta ninkaas juura sadiyo idinkoo ii sheegin aan aniga gartaba indhihiisa markaan fiiriya qofka barikolosa hadduu yahay waa ka cabsanay ma og tahay waaba dareemay ninkaan aniga waa yaab jigre salaamta qofka uu salaamayo iyo hawshiisaba waa isku hal mar asiga iyo odayaasha waxaan ku sheegay calibaashi asiga odayaasha iyo waxgaradka dhammaan tuulada dhib weyn bay isku qabaan cajiib waay cajiib cali baashi iyo dhuugow aawe ninkaa warkiisa naga daaya waa isku dambaynaaye ina keena hadda xaafadii baa nala ka sugayaaye waa hagaag waa hagaag waayahay waayahay waayahay ninkan arinka ninka waxa weeye maaragta
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam wacalaykum asalaam war raggii baa yimid waa farxad waa barwaaqo soo dhawaada soo dhawaada maasha allah adeer faarax miya dadka waa isbedeleynasay adeer faarax maasha allah yuran adeer adeer waxaa la soo maray ma waxaa la isbedelinba waxay rama soo marin adeer sudeere sudeer kaale aabbo kaale kaale aan ku baray wiilkii calibaashiha waa kane barsoona waagsan sureer sureer gabadhaada miya allah waa layska weynaaday arag meeshaan gabadheeda sureer sureer aabba shandada ka qaad calibaashi kowdhe ee qolka aan ugu talagalan jiifkiisa u gee shandada laba shandada ha calibaashi ina soo fariisiya geedkan hoostiisa oo gogasha naloo dhigay oo soo fariisa kaale soo fariisa halkan maasha allah geedkan hooskiisa yaaba heli karo meesha aan ku noolnahay waa arkaysaa shimbiri iyo waxaad maqlaysaa geeda beerahan aniga goorma igu dambaysa adeer baarax halkan ayaa qadada nagula siinaya kowdhe halkan aan joogayna qadada nagula siinaya bal aan yara sugna qadadii markaan qadayno adeer faarax iyo dhuubow waxaan rabaa albeerga in la raadiyo aan ku nasto intaan inta joogo
war hoteelka aad sheegaysa calibaashi oo xagguu ku yaalla inkastoo tubcaan ay tadhahaan hotel haddana waxaa laguu goble meesha laguu goble oo laguu diyaariya haddaad arki lahayd ama ay arki lahaayeen kuwa dalxiisaga habeenkii waxay ka dhiibi lahaayeen boqolaal doolar dhuubow cajaa'ib aan leedahay maxaa ka wadaa intee lay diyaariyay ii sheeg rooblow anigu ninkan ilaa airbortka wax usoo sheegaya bal u sheeg marka wuxuu ka wadaa suugo wuxuu ka wadaa aqal soomaaliga iyo mudulka ku sugayo adiga lagu diyaarshay sasiyaargii kareecada daahiyada alaabta lagu goglay wax kasta oo hoteel lagu magacaabo isaga ka ficnaan doona roblow taas wax la heli kara maaha caalamka taas maba laga helaa meel cajiibaaba ii diyaarisa
adeer cali baashi reerka ayaad marti u tahay martigelintana waa tii abid soomaalida ku fiicnayd waa gartay adeer aabow qadadii diyaar bay idin tahay kaalaya qadeeya iska fadhi adeer faarax aniga ayaa qadada keena iska fadhi iska fadhi war faraxalku waa kana faraxalku waa kana faraxasha war faraxasha faraxasha waatan qadadii ee xeerada marxadda u dhig hilibkiina anaa soo sida oo waxaanoo dhan yaa cunaayo dhuubow adeer faarax tee waa idinka toban geel maa qaseen maxaa iska caadiye cali baashi reerka ari badan baa u jooga waxaana lagu talagalay inta aad joogto maalin walba in neef lagu qabo maasha allah adeer faarax wax la heli kara maaha sida aa ii soo dhawayseen aniga ma hilmaamayo inta adduunka ku noolahay haye haye bismillah bismillah badarka iyo cuntada aanu bilaawno hilibkana waa kana caanina waa kuwan dhaqsada dhaqsada aan bilaawno bismillah dhuubow dhuubow soo fadhiiso haye haye inta kale oo dhiman reerkaa soo dhamaystiraya adu kale nala
adeer faarax waxaan ku weydinaa hilibkan iyo caanahan tubcaana meel walba iyagoo fresh ma laga helaan maxaa dhacay adeer ilaah ilaah nabad hayna siiyo lagu wacalfado nabad xumo ayaa nahaysee dadku badar iyo nacfiba u haysta halka ilaahay u dhigay alxamdulilah waa dheregna alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh allihii na fuudiyey ee na oon tiray nagana mid dhigay muslimiinta maasha allah adaaba dhameeye aniga wax kale aan dhahaayo ma leh adeer faarax iyo rooble iyo dhuubow waa ku mahadsantihiin sidaad ii marti qaadeen qadada aa ii samayseen waxaan u malaynaa qadadan mabi ani waaba saac meeshaydan bajiifanaa haya haya awa cali baashi cali baashi anigu waan idinka sii tegayaa waxaan u malaynayaa cali baashi inuu uba inuu daalan yahay inuu u baahan yahay nasasho wixii wara iyo wixii howlo unoo wadana waanu isaga imaan doonaa sidaa iyo nabadgelyo waayahay waayahay dabadeed rooble waanu isu iman doonaa haddii alla idmo waxaynu ku kulmi doonaa golaha shirarka ee awnuur si looga wada hadlo imaatinka calibaashi iyo barnaamijyada u wado waaya waaya
waxaad maqasheen qaybtii labaatanaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
intaas waxaa noogu dhammaaday sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan qaybteedii labaatanaad qaybaha soo socdana idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a washington intaynaan gelagidin dhinacii kaalmaha sugaanta aan maxamed colaad ka codsado wararkii caalamka mid iyo laba colaad mahadsanid maxamed cabdi ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada garowe qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah oo ay saaraayeen qaar ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay oo kusii jeeday goobta shaqada war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda unisef ayaa lagu sheegay in afar ka tirsan dadka dhintay hay-addaha ay u shaqaynayeen qaramada midoobey waxay sheegtay in la tuhunsan yahay in qaraxan uu sababay qof isa soo midaamiyey qaraxa ayaa dhacay abaarihii sideedda subaxnimo ee saakay waxaana uu dhacay wax yar kadib markii shaqaaluhu ay ka baxeen dhismo ay ka degganaayeen magaalada saraakiisha maraykanka ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ku eedeeyey lix raga oo gobolkaasi ka soo jeeda inay isku dayeen inay u safraan dalka syriya si ay ugu biiraan ururka isis sida lagu sheegay eedeyntan oo lasoo bandhigay maanta oo isniin ah raggan ayaa loo haystaa inay maleegayeen iskuna dayeen inay taageero macdi ah siiyaan urur argagixiso oo shisheeye aad buu mahadsan yahay colaad haatanna dhinacii kaalimaha sugaanta iyo heestan
jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diin karo habaarada buu dhala hadal waalid ma diidi karo habaarada buu dhala aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaan hadal waalid ma diin karo habaarada buu dhala hadal waalid ma diidi karo habaarada buu dhala aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaan haddii haddii haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylkayo haddana howl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddana howl deris aad baan uga xunnahay inaanu ka dhamaystiri kari weyna heestaasi macaan waxay gabagabo u tahay barnaamijkeeni wacyigelinta dabaysha waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheer iyo anigoo maxamed allah xasana inta aan barnaamij mid kala mida ku kulmin tobaadka soo socda cadahan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haddana howl deris lanahay hayraarka jacaylka iyo haddana howl deris lanahay adnaynaan heli karayn waxay ku agaagilayn
This program has come to you from the Voice of America, Washington.